الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ترتيل القراءة واجتناب الهد وهو الإفراد في السرعة وإباحة الsuuرتين فأkثر في رقعة wuxuu hi imaamkan شhaarx رaحimah الlahu taعaalى تarjamada isagaa lehee mslim ma lahae aadaakani baabu bayaani tartiili الqراءati bal qراءadii in la tartiiliyo oo si degan oo xaraf kastaba xaqiisii la siinayo in lagu degdegin loo aqriyo iyo واجtinaabi الhd dareerin qur'aankii la dareeriyo un iyadoo lagu degdegayo la dudubinayo taas dheeraan lagaba dheeraanayo bal taas weeye oo waa faritaankii la isfaraye la isku boorinayo tartiil alqiraa'a iyo iyadoo la isaga digayo ama laisuba la iska manceeyo in matalan qur'aankii un tadabbur la-aan tafakur la-aan la dareeriyo wa huwa haddigu waa haddigan buu sheegayaa fasirayaa alifraadu fi surcati waa xadgudubka lagu xadgudbo aada loogu talax tago xagga degdega qiraa'ada lagu degdegayo wa ibaaxati suuratayni wa baabu ibaaxati suuratayni waxaa kaluu baabu yahay laba suuradood in la isu geeyo la wada aqriyo faagsara iyo wax ka badan fii ragcatin ragcad keliya ruuxu markuu salaadii tukanayo hadduu laba suuradood aqriyo ama in ka badan bal taasna iyadna jawaaskeeda ay bannaan tahay ee wax kala oo ku sugani aanu jirin taas buu baabkeedi yahay xadaثana abubakr بn abi shaybata bnu numayri jamiiعa can wakiicin oo labadoodu xalay dhan yihiin bay wakiic xadiidka ka wariyeen oo qaala abu bakrin marka abubakr ibn abi shayba wuxuu yihi mana cibaaro yar bay ku kala dunaayeen oo waa xagga sheekooda siiqaday xadiidka kaga soo naqlinayaane xadaثna wakiic can اlacmashi can abi waili qaala anahu qaala jaءa rajulu yuqaalu lahu nahyiku bnu sinaani ilى cabdillaahi bal kolley casharkuna uu yar dheer yahay rijaashana in badan kuma joogsan doono laakiin waxaan leenahay de waa dad nagu cusub oo taasi idinka me dad nagu cusub maaha waana dad soo noqnoqdo raggan oo dhamiyo way badan yihin oo waa culimo waaweyn oo axaadiistoodu badan tahay de waxay ku xidhantuun ruuxa inuu u baraarugun bay kuba xidhan tahay bal weliba caawa waxaan arki doona de imika marka la eega abi waail oo kale oo haddana magaciisu inoo iman acmash waa kanoo laqabkiisa inoo yimaada magaciisu waa yimaadaa bal markaa umuuraha ruuxu inaanay iska gelin ee uu baraarugown abi waail horena waan usoo aragnay magaciyo iyo kunyaba imikana waan arki doonaa insha allahu tacaala waana acmash iyo abi waailba waa taabiciinti laakiin dee aad bay u kala weyn inna waa taabiciinta raggii ugu yaryaraa inna waa raggii ugu waaweynaa taabiciinta ama waa mukhdram waktigii rasuulka soo gaadhay qaala wuxuu uhi abu waail jaءa rajulu nin baa yimi yuqaalu lahu lagu magacaabo nahiku bnu sinaani nahika bnu sinaan la yidhaaho ilaa cabdillaahi dikrigan uu ku leeyay kitaabkeennan mooyaane muslim wax riwaayo ku leeyay ma jirto bal riwaayo kuma laha usuusha lixda oo dhan ba riwaayo kuma laha ninku walow abu waailna wax ka wariyo dee ibnu mascuudna kole laakiin axmediya waa dhacay musnadkiisa riwaayo ahaan wuu dhacay laakiin waxaan leenahay usuushan lixda ah dikriga mooyaane imaka halkan muslim iyo dee keyrkiiba ku leeyay mooye xadiidka bukhaarina waa wariye laakiin magaciisaan ku sugnayn waxay ahayd waa adigu mooye riwaayo malaha iyagu uu xadiis warinayo sidaa daraaddeed rijaashooda laguma tirinayo kutubtan umuhaadka ama usuusha lixda ahun ragga adigu ay wax ka wariyaan magacyadooda ururisa markaa dikri kuma yeelanayo ama tarjamo kuma yeelanayo ninkaas baa yimo faqaale wuxuu yidhi ya abaa cabdالraحmaan waa kunyadii cabdullahi bn mascuud kayfa seebaad taqro' u aqriyaysa ad u aqridaa hada alxarfa xarafkan oo xarafkan waana la arki doonaa xarafku kuye waa kelimo laakiin dee xaraf ka miduu bal masalan taas doonaya walow xarafka dee kelimadii wujuuh loo aqriyay lagu idlaaqo xarafkan seed u aqriyaysa alifan alif miyaa tajiduhu helaysaa am yaan ma ya-baa mise waa alif xarafkani seebaad u aqriyaysaad u aqridaa adugu xarafkiina waa kee min maain gayri aasinin aw min min maain gayri yaasinin waa asin buu ujeedaa ma asin ba mise waa yaasin ujeeddadu halkaasi ma alif baa uhoreysa mise waa ya xarafkaasi ad u aqridaa qaala abu waa'il baa wuxuu yidhi faqaala cabdullahi cabdullahi bn mascuud baa wuxuu ku yidhi wakula alqur'aani qad axsayta gayra haada oo hamsadii istifaamku way qadaranto istifaamo waa kaynoo yaala waana nooc inkaareed wakula lqur'aani wakula lqur'aani qur'aanka dhammaantii miyaad qad axsayta dabdisay ood sugtay gayra haada xarafkanu mooyaane qur'aanka intiisii kaloo dhan dhammaantii miyaad ad sugtay ood koobtay weeyaan ood xifdiday taasood hagaag u dabdisay saasuu u weydiiyey qaala ninkii baa wuxuu yidhi isagoo xifdigiisa aada u fiican sheegaya inii anigu la aqra'u waan aqriyaa almufasala waa xisbigan mufasal lagu magacaabo ama subca khamiiseed sidii dee mandiqadeena laba odhan jiray fii ragcatin ragcad ayaan ku aqriyaa oo wuxuu leeyahayba waa isagoo xifdigiisa fiican sheegayu qur'aanka aada u sugay una xifdiyey almufasal ama xisbiga mufasal waxaan ku aqriyaa waa qeybta mufasalba waxaan ku aqriyaa subca mufasal ragcad keliya oo habeenkii markaan tukanayo ragcad baaban intaa ku dhameeya kale almufasalna aqwaal dhowraa culimadu barhkood baa saafaad ka soo bilaabo dukaan laga soo bilowyo jaasiya laga bilowyo xujuraad oo qitaal ama muxamed oo qaafo inta bidaayadeeda lakiin horta waa aakhir alqur'aan ilaa qur'aanku uu dhammaanayo ee xagga bidaayadiisa ay aqwaal badani jirtaa qowl mashhuura nawowiyana ay bal matalan soo qaadaan xaafidna meelo ku raajax yeelo waxay ka dhigaanba suurat lxujuraad waana inaga subcii khamiiseedkii la odhanayo xujuraad inuu ka bilaabmayo ilaa akhir qur'aan nihayada waa akhir qur'aan halkaa wax kalama jiraane e waxaana kolley ay aada loo sii raajax yeelaa daliil ahaan in almufasal ay ka bilaabmayso suuratu qaaf waayo abi da-uud iyabaa sidaa xadiis kuba yimi inuu xisbiga mufasal uu qaaf kaba bilaabmaya buu kuba yimi oo bal matalan bal xaaf ibnu xajarna meel halkaa hore intuu xujuraad iyo hadalladana uu soo naqliyo raajix kaba cabiro ayuu wuxuu ka cabiraa qowlka saxiixii waxa weeyaba uu kaba cabiraa inuu min qaaf ilaa aakhiri lqur'aan calaa saxiix waa suu idhaaho qaaf marka laga bilaabo ilaa qur'aanka dhammaadkiisa qowlka saxiixa mufasalna waxaa loo yidhi suuradii ka horreeyey suuradahani way ka gaagaaban yihiin fasliga kolba ay suuradi intay dhammaato bismi illaahi araxmaan iraxiim labadii suuradood ay kala faslinaysa ayaa badan oo bal matalan tas saasaa almufasal loo yidhi ee bal imaka aan nidhaahnaba waa qaaf iyo wixii waa ama ama xujuraad labada qowle ugu mashhuursan weeye ee aqwaal kaba horre ka horreysiinaysaana way jirtaabe haddaba wuxuu leeyahay mufasal ba waxaan aqriyaa ragcad keliya ayaan ku aqriyaa waana xifdigiisa uu aada u xifdisan yahay buu tan ku tilmaamaya faqaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi dee markuu sheegtay ragcad inuu habeen ku aqri'aya intaasoo dhan isagoo kollay ragcad wax ka badan tukanayey haddan ka haddi shicri waa masder ayuu inoogu nasbisan yahay ficilkiisiina waan qadaranaynaa oo atahuddu qur'aankii miyaad dareerinaysaa adigoon u fiirsan oon tadabburin oon dewcnaa tartiirin ka haddi shicri shicirka sida loo dariiriyo loo dareeriyo oo kale markaa la xifdiyiyo adigu ma laba umuurahaas ma saasoo kale ad qur'aankii uba aqriyaysaa marka haddan waa kii sheekuba inoo soo fasiray waa alifraadu fi surca ayaa haddi lagu magacaabaa waana inkaar uu isagu inkirayuu tan ku diidan yahay ayuu bal matalan saxaabigan ama cabdullaahi bn mascuud taa yidhi xagga shicirka haddigiisana kolley imaam nawowi wuxuu ku fasiraya halkan macnihiisu waxa weeye marka shicirka amalaa la xifdiyaya ama la warinaya xagga xifdiga ayaa taa dee laguma degdegaa la dareeriyaa uun laakiin markay noqoto in lagu luuqeynayo ama la inshaadayo lagu inshaadayo dee kolley isba tartiil iyo taranum baa loo aqriya tan lagu sawdaynayo bal matalan lagu luuqeynayo oo si dee taa ka duwan ayaa looba aqriyaa kolley waa hadal aada u waadaxo macnaa maaha un shicirkii si guud ahaanba inaysan ulaba iman jireene waa markaa cinda ariwaaya iyo xifdi ee maaha cinda alinshaad wataranum maaha walow xaafid ibnu xajar ka cabiro wuxuu hadalkaa u yihi sifadoodii markay shicirka ku inshaadayaan baa taa ahayd buu yihi laakiin kolley inshaadkooda waxaa laga yaabaa san imaam nawowi arrintu inay taho hadalka xaafid hadalka nawowi ayaa kaba aqrabsan kana dhow oo cinda alinshaad kolley taranum iyo sawdayn bay ulaba iman jireen waa markaa ama riwaayo iyo xifdiun ay ugaba jeedaan haddaba qur'aankii ma waxaad aqriya isdareerinaysaa weeye o dee aad isdabagelinaysaa ood taxaysaa ama ad dudubinaysaa haddanka haddii shicir markaasaa wuxuu raaciyey ibnu mascuud ina aqwaaman qoomiya ama qoomam iyo aqwaam ayaa yaqra'uuna aqriyaya alqur'aana qur'aankay aqriyayaan laa yujaawisu xaal aanu gudbahayn qur'aankuba oonu hoos u dhaafahayn taraaqiyahum waa wasfigii khawaarijtaaba xadiidka san uu kuba yimi dad cibaado badan oo qur'aankii aqriyayo dee masalan marka mucaskaraadkooda lagu soo dhowaado laga maqlayo sawt iyo guux aada moodo kadawiyi naxdisay qur'aanka waa aqriyayaan laakiin xaaladooda ahayd kuwaa dhiiggii muslimiinta badnaysanaye bal intay gaaladii ka tegeen muslimiintun kuba soo jeestay oo aanu qur'aankii ku intifaacin oonu anficin haddaba aqwaam ayaa yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu isagoonu qur'aanku gudbayn taraaqiyam ujeedadu qalbigoodii kuma dhaadhacayo khashyo iyo ta'asur iyo tadabbur taasi ay keento ee xadligooda qur'aankii ay kaba helayaan waa inay carabkooda un uu maro taasar walakin laakin idaa waqaca fi lqalbi qur'aanku hadduu qalbiga ku dhaco uu galo dee markaa loo fiirsanayo si degan loo aqriyayo la tadabburayo ayaanay taasi imanaysaa oo farsakha fihi uu ku sugnaado rusuukow qur'aankii uu kuma sugnaado nafac markaasuu wax tarayaaye aqrin uun la dareeriyo isagoon loo fiirsan la fahmin aan waxa weeyaan lagu ta'asurini bal de waxa weeyaan nafcisaasa ma yeelanayso oo xaggii markii wixii loo baahnaaye khashe iyo qur'aanka takhaluqiisa iyo umuuraha taas maba keenayso farasakha fihi nafaca waxaa xaafid maxajar ka dhacay fatxulbaari markuu xadiidkan dee kolley axaadiis kale ayuu la socday xadiidkan sanna uma dheerayn oo sababtani lamay socon sababtani ina nahikiyo taas oo kale inuu yihi nadaa'irtii rasuulka ilaahay aqrihi jiraan garanaya iyo xadiidka bal intaas bay ahayd walow dee baabku u baabaysnaa bal suuradda bilowgeed in la aqriyo dhammaadkeed in la aqriyo suurad suurad ka horeysa in laba aqriyo oo kale suurad barhkeed in la aqriyo umuuro saasa ayuu tarjamada wada dhigtay laba suuradood la israaciyo markaa axaadiis tilmaamaysa waxaas inay jaa-isiin baab uu dhigtay kolley oo dee aahaar iyo kala duwan oo kitaabkeedna aan kuma sugnayna taasna uu soo arooriyey ayaa haddaba xaafid baa xadiidka markii uu sharxaya baa wuxuu ka cabiray markuu xadiidka iyo muslim inuu wariyiyo sheegay bal markii hore walakin idaa waqaca fi lqalbi ayuu axmed iyo u tiiriye yihi haddana muslim way ku sugan tahay laakiin muslim may dhicin buu ka cabiray cibaaradan ah ama kelimadana nafaca intaasi muslim kuma sugna dee kolleyna sahwi bashar kama nabadgeli karo xaafid ibnu xajar isaga dabadii nin lamida xifdi xadiis iyo xadiis aqoontii ma imanba isaga dabadii balse suyudiyo kaba cabiraan wauqliqa bacd walbab xifdi marka la yidhah maha aqooniyo lakin xifdi axaadiis marka la yidhah buu yidhahaaba dee baabkii dabadiiba albaabkaasi waa xidhmay suyudi baa cibaaradiisa ay tahay dabaqaat ulxufaad uu ku leeyahay shaakirna uu yidhaaho sukhaw iyo suyudi waxay u dhawaadeen inay xaafiday noqdaan ma wuxuu leeyahay inay xataa xifdi lagu tilmaamo heerkaas lagu sifeeyo may gaadhin ay ku dhawaadeen bal waxaan leeyahay waa taase laakiin sahwi bashar kama nabadgelayo waa tan waan aragnaa muslim bay noogu sugan tahay nafaca inay ku sugantao dee saa xaafid fadxigiisa dhacday ee kaba dhacday waa sahwi un baan kuba tirinaynaaye isagu waayo axmed iyo buu u tiriyey muslimna may dhacin bu saraaxa yidhaahaaye muslim waa tana way dhacday jumladu ama ficilku uu dhacay nafaca qalbigu markuu galo taas ayuu nafaca markaasaa weli hadal ibnu mascuud oo mawquufa inoo socda ina afdala salaati salaata ugu fadliga badani alrukuucu wasujuudu oo salaada maya waxa uguba fadli badan bal ina afdala salaati waa in afdal ajzaai salaat salaada qaybaheeda waxa ugu mudan ee ugu fadliga badani waa alrukuucu wasujuudu rukuucda iyo sujuuda taasna waa madhabkii ibnu mascuud oo ibnu mascuud baale salaada markaynu eegno qaybaheeda haddaan kala qaad qaadno waxaa u fadli badan sujuudan dee addoonku uu yahay baa rabbigii subxaanaه watacaala markuu ugu dhow yahay uu yahay iyo rukuucda kolley masalada iyo kalaamkeedii horeynu usoo maray xadiid baanaynu kuba soo maray matiga kitaabka inoogu sugnaa marfuuc ahaa oo salaada waxaa u fadli badan alqunuut ama duur lqunuut oo qiyaamka laguma fasiray kale masalada iyo kalaamkeedu waan horeysinee de balse daliil ahaana raajixi waa marka la eego maxalkan dee qiraa'ada ee qur'aanka lagu aqriyayo isagoo afdala dikri ba ah kalaamkii ilaahi ah ayaa u fadli badan salaada qaybaheeda oo rukuucda iyo sujuudda xataa waataynu soo maray in qur-aankii laisba diiday dul alqunuuta waataan xadiidka kuma soo maray ee tani waxa weeye ibnu mascuud sidii uu qabay weeye iyo isaga dee qowlkii imaamkan saxaabigan jaliilka afdala salaata rukuuc wa sujuud inii anigu la aclamu waxaan ogahay ana daa'ira manaa waa suuradaha isu dhigmaya xagga marka la eego macaaniday kulansadeen xikamta qosasta mawaacida iyo waanooyinka alatii nadaa'irtaasoo kaana rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi oo ahaa yaqru'una baynahuna ku xidhiidhiya oo ragcad keliya kuwa aqriya ayaan garanayaan ogay buu ihi annadaa'ir jamcu nadiira oo ujeedadu waa suuradaha iyagu isu dhigma xagga isaga dhigmayaana maaha cadadkoo dee suuradahan walow aanay inoogu sugnayn halkan laakiin abi da-uud iyabaa xadiidka suuradaha tacyiinkooda uu kuba yimiye xagga tirada isma laaleeko dee suuradahan mufasilba isma laaleeko way kala badan yihiin oo kuwan uu bal matalan sheegayo ee dukhaan iyo camo iyo ida shamsu kuwirat iyo walmursalaad iyo kuwaasaa kuba sugan iyo qaaf iyo iqtarabat iyo xaggii tiradii ma aha kuwo iyago isku mida ama isku dhow ma aha ee waxa adigu macnuu yahay siday culimmadu kuba fasiraan waa almutamasilata fi lmacaani xagga macaanida sida mawaacida kuba sugan xikamta ku sugan qasaska ama qisooyinka kuba soo arooraya taa weeye xagga tirada aayaadka inayna isu dhigmaan oy isku mid yihiin jaanibka ama isku dhow yihiin ma aha macno haddaba kuwaasaan garanaya alatii nadaa'irtaasoo kaana uu ahaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam yaqrunu baynahuna mid isagoo xidhiidhiya oo wuxuu ku xidhiidhinaya waa qiraa'o iyo suurad keliya inuu suu geeyo aba kan suuratayni fi kuli ragcatin bal ficil muqadara ayaan mafcuul ugaba dhigaynaayo yaqrunudaa horena weyna tusayo oo waxaan odhanayaa markaas de ay yaqrunu waa xidhiidhinayay rasuulkii ilaahay u israacinayay suuratayni laba suuradood fii kulli ragcatin ragcad kastaba waa suurado labaataneeye ama labaatanba ahaa oo uu toban ragcadood ku tukanayay dee salaadiisii habeennimada intii u badnayd waataynu soo marray wax ka yar iyo wax ka badanba soo aragnay koob iyo toban ragcadood marka witriga lagu daro xadiidkuna kolley taasuu waafaqayaa tobanka ragcadood buu ragcad kastaba laba suuradood oo suuradaha kaba mida mufasal bal dukhaannaha kuma jirto nooc taqriib aan idhaahno waxaa mufasal kaba baxsan markaan idhaha qaaf ama xujuraad bay ka bilaabmaysaa dukhaan baa ku jirtay suuradahan tacyiinkeede ayuu rasuulku israacinayuu ragcaddii ku aqriyayay ragcadda laba ragcadood taa kalena me ragcadda laba suuradood ragcaddii kalena laba suuradood ilaa sidaa labaatan suuradood uu ku dhameeyo tobankii ragcadood ee uu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh tukanayay yaqrunu yaqrinu haddii la idhaahno kolley laba ficilku labada wejba waa u yimaadaa baynahuna suuratayni ay yaqrunu waa xidhiidhinayay rasuulkii ilaahay waa israacinayay suuratayni laba suuradood buu jamcinayay fii kuli ragcatin uma qaama cabdullaahi cabdullaahi baa kacay eg suuradii umuu sheegin wuxun buu yidhi anigu waxaan garanaya o isagu hadduu ninkani sheegtay mufasal inuu ragcad keliya ku tukado rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoon weliba mufasal dhammayn waayo labaatankani waa dee ka mid uune ayuu toban ragcadood kuba tukanayay isagoo dee rasuulka ilaahay si degan oo tartiil loo tadabur loo tafakur loo u aqriyaya marka suuradii isagoon u sheegin nadaa'irta ahayd ayuu cabdullaahi ibnu mascuud ka kacay halkii uu la fadhiyey gurigiisiibuu galay kolleyna waa la joogayba gurigiisii bay ag joogeen uma qaama cabdullaahi fadakala waxaa galay oo ka daba markaa calqamatu calqama gurigii cabdullaahi galay fii isrihi ama fii aharihi waa isaga dabadi ay bacdahu weeye isrihi aharihi waa isla mid oo markii uu cabdullaahi ibnu mascuud kacay waxaa ka daba kacay calqamatu bnu qays baa ka daba kacay waanu isagii gurigii buu markaa ugu galay cabdillahi bn mascuud buu u tegey kolley malaa istitbaaciyo isagoo dee yidhi inakeena way jirtay iyaguna fariintay sii fareen oo dee waa la joogayba markaa labaatankan suuradood inay u markaa tacyiinkoodii ay u baahnaayeen uma kharaja calqama soo baxay faqaala wuxuu yidhi calqama qad akhbaranii waa ii warramay cabdullaahi bnu mascuud bihaa suwartii labaatanka ahayd rasuulka ilaahay laba laba uu isu raacin jiray ragcad keliya ayuu ii sheegay bal weli xadiidka duruqdiisaa wadi doonaa markaasaan suuradahana yar sheegi doonaa abu da-ud bay inoogu sugantahay tacyiinkoodu haddii a la idhaha qaala ibnu numeyrin fii riwaayati ibnu numeyr riwaayadiisa wuxuu kuba yidhi jaءa rajul min bani bajiilata ilى cabdillaahi jaءa waxa yimi rajulu nin min bani bajiilata reer bajiilo kaba mid a ayaa ilaa cabdillaahi cabdillaahi bn mascuud u yimi walam yaqul muu odhan ibnu numeyr riwaayadiisa nahiku bnu sinaanin nin la yidhaaho nahiku bnu sinaan mu odhan macnuhuna waxa weeye ibnu numeyr waa tan oo sheekii muslim buu ahaa xadiidka waana moxamed ma aha cabdullahi ibnu numeyr waa moxamed ibnu cabdillahi ibnu numeyr labadooduba wakiic bay kaba wariyeen marka markii hore waxaynu soo aragnay xagga inuu abubakr laftigiisu ah xadaثana wakiicun can اlacmash uu ka aamusay markaa kii ibnu numayr oo waxaa la arkaa can wakiicin in isaguba can wakiicin buu horeysiiye iminku halkana waxoogaa ziyaado ah ama waxay ku kala duwaayeen uu sheeganay uu sheegayo markaa laftigii hore jaءa rajulu yuqaal lahu nahiku bnu sinaanin oo ninka magaciisa iyo magacii aabihii la sheegay waa lafdiga abubakr ibn abi shayba leeyahay ama cabdllahi moxamed ibn cabdillahi ibn numayr isagu ninka magaciisa muu sheegin ee nisbadiisii unbuu sheegay reerkii uu ka dhashay intaa weeyo waxayna ahayd laftigiisu jaءa rajulu min bani bajiilata reerkaa bajiilo la idhaaho ilaa cabdillaahi buu u yimi walam yaqul markaa muu odhan nahiku bnu sinaan nin la yidhaho nahiku bnu sinaan adigu midna nasabkiisuu sheegay midna magaciisii unbuu sheegay وxadثna abو qrayb qال xadثna abو mعaawiyaةa عan الأcmaشh عan abي waئl qala anahu qaal acmaشhi abu wail markii horeba way noogu sugnaayeen lakin wakiic waxa bedelay maanta halkii wakiica abu mعaawiya mحamed iبnu khazim mحamed iبnu khazim waa nin cindhalo ayuu ahaa marka la yidhaha xerta acmash la yidhaahana xadiidka acmash waa ninkii ugu aqoon badnaa oo xagga marka la noqoto haddii xadiidka acmash la isku qabtay xertiisu ay dee waxyaale ku kala wariyaan waaba dee ninka rujxaanta laba siiyo oo dee min axfad innaasi fi xadiid alacmash ama lixadiid alacmash haddaba muxuu yihi qaal jaءa rajulu nin baa yimi ilaa cabdillaahi ninkaasoo yuqaalu lahu nahiku bnu sinaanin bimili xadiidi wakiicin markaa abu mucaawiya xadiidkan uu acmash ka wariyeyna wuxuu la mid yahay n xadiidkan imakaan ka soo baxnay wakiicu acmash ka wariyey hayra lakina anahu qaala isagu riwaayadiisa wuxuu ku yidhi waa abu mucaawiya can alacmash hadda markaasi abu camash dee abu waa'il buu ka warinaya sanadku waa inoo dhawya lakin waa wixii riwaayadiisa ku soo aroray inay sanadkay kuba yimaadeene waxaa riwaayadiisii kuba yimi inuu yidhi fajaءa calqamatu abu waa'il baa odhanaya calqama yimi oo liyadkula calayhi si uu u galo ibnu mascuud buu calqama yimi faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi haddaan nahay dadkii dee halkaa fadhiya abu waa'il ba hadalka wataa salhu weydii waa cabdullaahi ama cabdullahi ibni mascuud waxaad weydiisaa can inadaa'iri waa suuradaha isu dhigma ama dee isku midka ahee alatii kaana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam yaqra'u biha fii ragcatin yaqra-u aqriyaya biha nadaa'irta fii ragcatin ragcadkeeda ragcad uu ku aqriyay dee laba laba isagoo isu raacinaya fadakala calayhi calqama u galay cabdullaahi bni mascuud fasa'alahu uu weydiiyey uma kharaja calaynaa wuu noo soo baxay oo kharaja wuu soo baxay calaynaa korka yagii oo adigu nagu soo baxay faqaala wuxuu yidhi cishruuna suuratan min almufasali inay markii hore waxay noogu sugnayd nadaa'irtii unbaan garanayaa tiradoodu inoogumay sugnayne wuxuu markaa yidhi hiya nadaa'irtaasi iska qadaro dee markaa mubtadihiyo cishruuna suuratan waa labaatan suuradood oo min almufasali subcan mufasal kaba mid ah taasba weeye fii taalifi cabdillaahi ay hada aladii dakarahu oo way taas oo min tartiib suwar dee kollayna tartiib suwar buu sheego laba aysu laysu raacsanaya waa kuwan imaka sheegi doona haddii a la yidhaha budaawid inagoo ka soo naqlina sharaxna oo idinku sugante ayaa waxa ay tahay oo dee san markaas imaka ee tartiibtan suwartae labaatankani uba tartiibsanaayeena fi taaliifi cabdillaahi cabdillaahi ibni mascuud tartiibtiisii iyo taaliifkiisii musxafkiisu iyo sidii uu qornaayo u tartiibsanaa ayaanay labaatankaasi ahaayeen oo labaatanka suuradood ee uu rasuulka ilaahay inoo sheegay saxaabigani inuu laba laba israacin jiray ragcad keliyana ku wada aqriyi jiray musxafkii cabdillaahi ibni mascuud xagga marka la eega suuradaha tartiibtooda saasuu waafaqsanaabo waa taaliiftii cabdillaahi macnaa taaliifku waa tartiibtii uu musxafkiisa ku tartiibiyey xagga suwaradaha ayuunbaabay waafaqsanaayeen oo saasay adigu ahayd bal dariiqa labaadna horta ama dariiqa saddexaadna aan xadiidka raaciyo intaaan riwaayo yar dheer gelin وxadثna isحاq بن ibrahيm qال أخbarana عيسى بن يuنuس qال xadثna الأcmaشh fي hada الإsناad bنaحوi xadiiثihima labadii nin hore xadiiثkoodii mid laba mid ah oo waxay bal halkan bxadiiثihima damiirku wuxuu u laamayaa acmash ciddii ka ka warinaysay asxaabtii acmashun baan ku jirnaa marka riwaayada hore wakiic buu ahaa riwaayadii ku xigtayna abu mucaawiya ay noqon riwaayadan saddexaadna ciise bnu yunus ibnu abi isxaaq baa acmash ka warinaya haddaba acmash mee ciise bnu yunus riwaayadiisan uu xadiidka wariyo acmash kama wariyeyna inoomuu soo dhamayn muslime waa kan oo waa dee sanadkiibuu sheegay iyadiina wax yaroo ziyaado ilahayd unbuu inoo sheegayaaye waxay xagga macnaa kula mid tahay in labada ninee abu mucaawiya wakiic riwaayaday acmash ka wariyeen unbay tana laba mid tahay markaa bixadiii binaxwi xadiisihima waa wakiic iyo waxay u laamaysaa abu mucaawiya labadoodaas ama labadaas ee asxaabtii acmasha ciisana asxaabtii acmash weeye xadiidkay ka wada wariyeen markaa riwaayaadkoodii un baanu dee markaa mutaabac ahaan waa kan usoo arooriyo kuwan dambe laakiin maxaa isaga halkan uu kaga yardunaa kuwaas wa qaala waxaanu yihi isagu ciisa xadiidkiisa isagoo acmash can abi wail sidaa ugaba warinaya ibnu mascuud baa yidhi inii la acrifu nadaa'ira alatii kaana yaqra'u bihina rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam taa horena la aclamu nadaa'ira alatii kaana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam yaqrunu baynahuna baa lafdigii wakiican kusoo maray lafdiga markaas lafdigiisa marka waa intan eeg la acrifu iyo la aclamu bedelkeed iyo yaqra'u yaqrunu bedelkeeda uu rasuulka ilaahay aqriyayay haddabana maxay isnatayni fi ragcatin ficilkaa hore oo kale iska soo dhiga halkan oo qadaro oo yaqra'u waa aqriyaya rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isnatayni laba suuradood ayuu fii ragcatin ragcad kuba aqriyaya oo labaatankaas suuradood laba laba ayuu isu raacinaya ragcaddiiba laba ayuu ku jamcinayay cishriina suuratan yaqra'u waa aqriyaya cishriina suuratan labaatan suuradood fii cashri rakacaatin waa ciise bnu yunus laftigiisii qolooyinkaa uu kaga yardunaa xadiidkuna waa xadiid keliya labaatan suuradood oo toban ragcadood oo dee tobanka ragcadoodna waa salaadiisii ti ay uba badnayd oo ragcaddii witrigun baaba maqan haddaba tobankaasuu laba laba isu raacinaya bal xadiidka kolle waan yar waa ta aan aragnay alfaadihiisii waxaana kolley xadiid kalena waa bal inoo yar dambeeya haddii ala yidhaaho markaasoo isaguna duruqdii xadiidkan un kaba mid ah ma riwaayo kale inoo dambeyso ziyaadaad kale leh oo ka duwan oo iyada tan laakiin macnaha xadiidkana qayb ay inooguma sugnaanayso waxaan leenahay bukhaari iyo muslim xadiidka iyagoy wariyeen walow muslim ka dheeryahay bukhaari inta uu kaba wariyey may dhicin labada saxiixna tacyiinka labaatankan suuradood may dhicin lakiin xadiidka abu da-uud baa wariyey abu da-uud baa tacyiin ku yimi oo marka alraxmaan iyo annajmi oo ragcad ah iqtarabat iyo alxaaqo oo ragcaa suuratuduur iyo daariyaat oo iyaguna ragcaa waaqaca iyo nuun oo ragcaa suurat lmacaarij ama sa'ala saa'il iyo annaazacaat oo ragcaa weylulmudafifiin iyo cabaso oo ragcaa mudahir iyo muzamir oo iyaguna ragcad ah hal ataa cala linsaan iyo laa uqsim biyowmi lqiyaama wey oo iyaguna ragca ah camo iyo mursalaat oo ragcaa dukhaan iyo idashamse kuwirat waa dukhaan oo kolley ee taqriiban odhanaynaaye haddaan la odhanba waata aqwaasha qaarkood mufasalku dukhaanna waaba kasoo bilaabmaya waxaan leenahay waa taqriib une dukhaan iyo idashamse kuwirat oo ragcaa waxaana waa kaa aan soo aragnay taaliiftii kitaabkii ibnu mascuud taas buu ahaa inde kolleyna culimada kalaamkoodu mala halkan waaba iska badan yahay aayaadkan say u tartiibsan yihiin qur-aanku waa tawqiifiyo waa si rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh lasoo gaadhsiiyo nasoo gaadhsiiyey oo dee aayaadkii saas bay u dhacaysaa aayaad suuradan dee waxa laga yaaba makiya in aayaad madaniya ay kuba sugan yihiinba taas bay u dhacaysaa laakiin xagga tartiibta suwarta oo kale jamaaca culimada kaba mid ah waxay kaba dhigeen inay ijtihaad min asaxaaba tahay ee umuurahana waabay u daliishadaan oo kale walow dee culimada qaarkoodna ay kaba dhigaan tartiibta qur-aankuna suwartooduna inay iyaduna tawqiifun ay tahay cardadii ugu dambeysayna wixii ku sugnaaday ay tahay haddii saxaabada qaarkood dee masaaxiftii dee walow markii dambe musxafkii cusmaansan uu u tartiibsan yahaye magaalooyinka loo diray kuwii kaloo dhanba meeshii lagaba saaray ay markaa dee intii ka horreysay malaa de waa iyada taas intaan cardadii dambe iyo aanay dhicin unba ay markaa kuwa xambaarnaanayaan culimada qaarkood kollayle waa tawqiif matalan waaba ijtihaadna min asaxaaba khaasatan meelaha qaarkood iyagoo adilada qaarkood ay taa tilmaamaysaana way jiraane bal taasi waa xagga san uu dhigan yahay ama musxafku inoogu qoran yahay xagga qiraa'ada oo kale ama aqrinteeda oo kale dee kollay culimada guud ahaanba agteed tartiibtan qur'aankiya sidaa u kala horeeyaa waa dee fiican tahay in loo aqriye laakiin hadday tahay qur'aan la aqriyayo suurad suurad haddii la aqriyo suuradii maka ragcaddii hore suurad ka sarreysa ama ka horeysa ragcaddii labaad lagu aqriyo ama waqti dersi saas oo kale bal matalan waxa weeye salaadii lagu aqriya ama dersigii ama taas oo kale adigu tilaabo kaleo khaarija salaad ah ama iyadoo la dersayo iyada taasi shay jaa-iza weeye oo bal bukhaari baaba wuxuu dhigtaa iyadoo dee taas walow ficil saxaabi ah cumar ibn اlkhadaab oo kaleo intuu dee suurad aqriyay bal matalan haddana suurad ka sarreysa ragcaddii labaad kuba aqriya umuuro sidaasna waa soo naqliya bal marka waxaan leenahay umuurahaasi waa shay jaa-isa way banaan tahay wixii kuba yimi nahyi ahay qur'aankii in la aqriya isagoo mankuusa oo xagga dambe lagaga tegayna taasi waxay ku xambaaran tahay suuraddu ruux xagga dambe kagama tago saa u aqriyo say barhkood dee shicirka oo kale iyo iyagoo xifdigooda fiican tilmaamaya qasida xagga dambe hadday doon kama bilaabi jireen waa taas tanahyigu kuma yimi ee suurad haddii la aqriyo oo haddana mar dambe suurad ka horeysa ragcaddii kale lagu aqriyo ama tilaabo kaleba ama dersiba iyada taas waa shay jaa-iza weeye oo iyada taasi kolley calaaqa lama laha xagga tartiibta ma ijtihaadiba mise oo tawqiif tartiibta suwartu taasi calaaqa lama laha bal weli xadiidkana riwaayadkiisu inoo socday bal haddaba labaatankaa suuradood ayuu laba laba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ragcaddiiba ugu aqriyi jiray oo uu isu raacin jiray markaa laba ragcadood iyo wax kamida laba suuradood iyo wax ka badan in ruuxu israaciyo taasna waaba kan oo xadiidka inoogu suganta wax ba'si oo ku sugani maba jirto de halkii qul huwa allahu axadna nin suurad kala aqriyayo haddana qul huwa allahu axad raacinayay fadligii qul huwa allahu axadna waataynu soo maray oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh anu kuna qoonsan kuna diidin bal uu sheegay dee jacaylka uu qul huwa allahu axad jecel yahay sifat raxmaan uba jecel yahin ilaahayna kuba jecel yahay isaga taa xadaثna shayban ibn faruqa qaala xadaثana mahdiy ibnu maymuuni qaala xadaثana waasilun ilaxdabu can abi waailin qaala anahu qaal kollay raggan dee waan soo wada aragnay laakiin waxaa laga xusuustaaba barhkood yar waasilkun baan leenahay alaxdab waa dee san alacmashba waa laqabkiisii oo laqabkuna marka aan looga jeedin isaga in lagu ceebeeyo oo kale oo waxay dee waxa lagu yaqaano uu noqday aan ceebeyna loogama jeedin basi kuma sugna ruuxii haddii lagu idlaaqo bal markaas wasil ibnu xayaan baa ninka la yidhaah kollayna dadkii taabiciinta ugu dambeeyey la wakti buu ahaaye laakiin صaxaabo uu arkay isagu ma jirto atbaacu taabiciinta unbuu kaba mid yahay wasil ibnu xayaan bayaacu saabiri bal marka laxdab can abi waailin qaala wuxu uhi abu waail hadawnaa waanu kallahnay oo waxaanu kusoo kallahnay calى cabdillahi ibni mascuudin yowma maalin bacdamaa salayna alghadaata intaan salaadii subax tukanay dabadeed fasallamnaa waanu salaamnay waa dee istidaankii in la salaamo istidaankina horta salaamta horeysa markaasa istidaan kale laba yimaad sida kitaabka waan ku arki doono haddii ala yidhaha fasalamnaa bilbaabi walxaal naxnu bilbaabi annagoo albaabkii taagan ayaanu salaam aan salaamtii sharciga ahayd laba nimid dee waxaanay doonaya way u yimaadeen oo sheekoodii bay u yimaadeen inay waqtigaa u yimaadaan ay usoo galaan iyagoo cilmi doonaba faadina lana uu noo idmay oo soo galuu yidhi qaala abu waail ba wuxuu yihi famakasnaa waanu nagaanay oo bilbaabi waa cinda albaab albaabka agtiisii baan hunayatan waxoogaa waa saaca ladiifa hunayatan waa taskiiru hana kol kolna hunayhatan waa la yidhaha kolna hunayatan waa tan macnuhuna waxa weeyaan waa zaman yasiira oon badnayn ayaanu halkii aanaan gelin iyadoo la yidhi soo galo na loo idmay baanu haddana waxoogaa sii yar taagnayn qaala wuxuu yihi abu waail baa odhanaya fakharajat iljaariyatu waa jaariyadii cabdullahi ibni mascuud baa soo baxday faqaalat waxay tidhi alaa tadkhuluuna miyaydaan soo gelin sababta laydin yihi soo gala laydin idmay maxaa usoo geli laadin weeye fadakalnaa waanu galay oo aqalkii baanu galay o faidaa waaba huwa cabdullahi ibni mascuud jaalisun inuu fadhiyo wuxuun baabanu aragnay daadu waa tii fujaayada ahayde oo wuxuun baaba nagu soo kadiyo cabdullahi ibni mascuud inuu fadhiyo yusabixu xaalu tasbixsanayo waa tukaday salaadii uu fadhiyey oo dikrigii buu la imanayay dee kaa dikrigii subaxdii iyo tasbiixdaas iyo faqaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya cabdullahi bnu mascuud maa manacakum maxaa idin diiday an tadkuluu inaad soo gashaan walxal qad udina lakum iyadoo laydin idmay maxaa haddana idin joojiye idinka manciya inaad soo gashaan faqulnaa waxaanu nidhi laa ay laa maanica lana waxa naga noo diiday oo inaanu soo galno noo diiday ma jiroon ahayn ilaa anana inaan nahay mooye anagu danana kuwa u maleeyey wayn tawahumnay leeyihin ana bacda ahli lbeyti de waanu banaynay un maha damigii dee ahaa de waxa weeyaan raajixa ama dee taas n adigu taas waxa weeyaan waxaanu u malaynay macnaa aanu siri aanu nihi waa suurtagal ana bacda ahli lbeyti ahlubeytka barhkoodna imin inu hurdo oo waxaanu dee yar isnidhibo waa waqti hore salaadii subax dabadeed weeye waaba intaasoo qoyskii dee aqalo waaweyn oo waktino kala duwan lagu kala jirana lama lahayn waaba intaasoo qoyska qaar kaba midi ay hurdaan oo dee halkaa ay iscaajisaan ama aanay habboonayn ba inay dul joogsataan un ruux hurda ag fadhiisataan taasaanu isnidhi saasaanu u yar dib dhacan oonu u taagnayn oonu hore ugu soo geli weyn qaala markaa wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud danantum adanantum hamsadiisi faamku way qadaran tahay ma waxa u malayseen biaali ibni umi cabdin umu cabdi inankeeda dadkiisa iyo qoyskiisa gaflatan kaflo waktiga caynkana dee ruuxa hurda waa ruux kaafilo uno rabbigii xuseyn oo taas buu leeyahay ama waxa ay idinla taha u malayseenba ibnu umi cabdi aalkiisa iyo qoyskiisu inay dad kaafiliina yihiin oo daacadii ilaah iyo dikrigiisa iyo tasbiix waktigan kaba kaafila ama hurda iyo waxyaalaha waktigan hurda taa miyaa u malayseen wuxuu leeyahay anaga aalo horta ibnu umi cabdi horena waxaan filayaa waanu soo maray ama xadii kitaabka kumaynoo soo arag ee habeen dhaweyda aynu soo haynay ee qur'aanka iyo qiraa'adiisa iyoon xadiidka soo qaadanay axmed iyo kayrkiiba ay wariyaan oo dee ninka isagu jecel an yaqra'a qur'aana gadan kama unzil isagoo cusub qur'aanku si lagu soo dejiyey un in u akriyo falyaqra' calaa qiraa'ati ibni umi cabdin xadiidka habeenkaa dhaweyd baan sheegaya marka umu cabdi waa hooyadii oo ibnu mascuud hooyadii waa saxaabiyad iyaduna ayaa umu cabdi la odranayey rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waaba tan waa ku idlaaqay waana odranayay isaga ibnu umi cabdina waayo hooyadii kunyadeedii baa umu cabdin ahayd markaasaa isaga ibnu umi cabdina waa cabdillahi bn mascuud markaa ma qoyskiisii maka ahalkiisina wuxuu ujeedaa de waa reerkiisii maka waa qoyskiisii ma waxaa u malaysan kaflo iyo dad kaafiliina inay yihiin seebaa u banayseenba aydinla noqotay buu leeyahy oo u tasawurteen inay dadka qaarkood ay hurdaanba guriga waktigan bal taas buu waxaana xadiidka ku sugan buu leeyahy muraacaatu rajuli liahli beyti wa raciyati fi umuuri diinihim waa ilaalintaa dee rajulka ahlu beytkiisa iyo raciyadiisa umuurta diintoodiiyo de waa xaggan baraarujintoodi iyo arrinkan bal markaasaa deeta muxuu yihi faqaala danantum qaala wuxuu yihi uma aqbala markuu intaa yidhi waayo waktidi weli aanay cadceedu soo bixin weeye waxaanu dee isaga waktigaasna kolley qabla duluuci shamsi iyo qurubkeedii oo waqtiyada dikrigu aad iyo aada u fadli badan yahay markaa tasbiixdiisii uu kuba jiraya dikrigii buu isaga jeestay iyagii way fadhiisteene laakiin intaa markaa dabadeed wuxuu u jeestay tasbiixdiisii oo waa ka yidhi abuwail uma aqbala waa qaabilay yusabixu xaaluu tasbiixsanayo xataa dana ilaa uu maleeyey ana shamsa cadceedu qad dalacat inay soo baxday oo tasbiixdii buu watay dikrigii buu watay ilaa uu isiri mala haatan dee waxoogaa baa salaadii subax waktigii intii la tukaday ka dambeysayoo mala cadcaddi way soo baxday faqaala wuxu uhi ya jaariyatu jaariyay waa jaariyadiisii uula hadlayaan magaceeda laynoo soo naqlin undurii eeg hal dalacat bal cadcaddi inay hor dibadda u baxo eeg cadcaddi inay soo baxday qaala abu waa'il baa wuxuu yihi fanadarat cadcaaddii way baxday way eegtay faidaa hiya wuxunbaabay aragtay cadcaddi lam tadluc inaanay soo bixin oo wuxunbaaba dee kusoo kadiyay inaanay cadcaddi soo bixin oo cadcaddi may markaa waqti aanay weli soo bixin markay u sheegtay tihi weli soomay bixin ayuu fa aqbala haddana jeestay uu qaabilay dikrigiisii yusabixu xaalu tasbiixsanayo xataa idaa danna ana shamsa qad dalacat markuu u maleeyo cadcaddi inay soo baxday ayuu qaala yihi ya jaariyatu unduri hal dalacat cadcaddi bal inay soo baxday eeg fanadarat way eegtay oo faidaa hiya qad dalacat waxunbaabay aragtay oo iyadii kuma soo kadiyay inay cadcaddi soo baxday oo markaasay u sheegtay inay cadcaddi soo baxday faqaala wuxuu uhi intan ayaana wuxuu ku tacaliiqinaya ama kuma sharxaya waxaa xadiidka kuma sugan ruux keliya warkii in la aqbalo oo dee imaka waa haweeneydan buu ka aqbalay markay tiri way soo baxday may soo bixinba iyada warkeedii buu qaatay iyo haweeneyda iyadna warkeeda aqbalkeedii laba aqbalayay camalfal lagu camalfalo dani iyaday suurtagalta yaqiin oo daniga wuxuu ka dhigayaa imaka dee markay tidhi may soo bixin oo kale waa rumaysay inaanay soo bixin isaga dee dani bay ahayd hadalkeedii laga qaatay inaanay soo bixino waa dania yaqiin xadeed maaho ruuxii inuu been sheegaa waa suurtagal inuu dee waxa weya iyadoo daruuri qarinaysaba u islaaho malaha soomay bixino iyadoo soo baxday waa suurtagal markaa yaqiin maaha yaqiinta waxay noqon iyado isagu baxu ishiisii kuba arkay inaanay soo bixin ama ay soo baxday bal marka alcamalu bidani maca imkaan ilyaqiin dee in badanna waa tan adilada sharciguba dani nooc saasa ino ixtimaal la iskaba iman karaan ayaaba dee suurtagal ayaa halkan inooguma sugan bale waayo qowlkeediiba kuba camal falay faqaala wuxuu yihi markii ay tiri way soo baxday alxamdu lilahi aladi aqaalanaa ywmana hada alxamdu xamdu lilah ilaah buu usugnaaday aladi ilaahayo ilaahay oo aqaalanaa ey aqaala casratanaa weeye waa dembiga yagii iyo casradayadii dhaafay oo dee naga dhaafay yowmana haadaa maalintayadan oo waa kanoo nama halaagin oo dembigayagii nooma halaagin waa taa uuna soo toosiyey waa taa cadceedi ay noo soo baxday haddaba ilaah iyadoo dee dembigii badan yahay oo ilaahay hadduu dadka dembigooda iyo dulmigooda uba qabanayo dhulkaba korkiisa aanu waxba ku daayan sida qur-aanka laba meelood iyo kuma soo aroortay haddana ilaahay noo dhaafay casradayadii dembigayagii qaladadii aan galay ee saas oo kale dee nabadgelye nagu soo toosiyey cadceeddii noo soo saaray taa ayaa ilaah na halaagin an dembigayo nagu halaagin ayaa mahadle weeye oo aqaala casratahu macnaa safaxa canhu bay luqada idhaahno haddii la idhaha casradiisii buu dhaafay weeye waa qaladkiisiiyo casradiisii buu dhaafay macnaha safaxa canhu wey waa tan xagga beec oo kaleba aliqaala ay timaado waa ruuxa waa dee nooc fasakh weeyaanoo ruuxu iibsado ruuxu kaba iibsado haddana uu la noqon waayo dee ruuxii bal masalan markaa kuba celiyo ilah igaba celi ruuxna uu ka aqbalo taas baa iqaalo la idhaha de ma beec dambiye waa ma iig dambaa mise waa fasak beecii hore la fasakaya waa de hadaladoodii bal taas oo kale qaala bal de xadiidkii waa kii kuba yimi man aqaala naadima wey ruux dee ruux murugeysan ruuxa dee isagu nadaamadiisi wixii buu suuliyey waa kaba dhaafay wixii buu kaba celiyey aqaala allahu casratahu yowma alqiyaama ilaahayna casradiisuu dhaafaa maalinta qiyaamaha xadiis baa taa kuba yimi haddaba aqaalanaa yowmana waa aqaala casratana weye qaladadayad iyo dembiyadayadii noo dhaafay ee na halaagin waa kaa cadcadda noo soo baxday aanu caafimaadna kuma soo toosnay ilahaas baa mahadla buu ihi markii dee wardigiisii iyo dikrigiisiina waa dhammaystay faqaala mahdiyun waaxsibhu qaala mahdi baa yidhi isagu riwaayadiisa mahdina eeg sanadku inoogu sugnaayo waa ninka sheekha muslim u sheekha waasilaxdamna ninka ka warinaya oo sanadka dhexdiisu ku sugan yahay shaki baa ka galay cibaaradii uu waasilkaba maqlay intaa waa hubaaye laakiin inuu raaciyey ina isagu maaha waa waasil inuu taa yidho waasilna uu naqlin iyo riwaayo weeye walam yuhlikna bidunuubina la idhaha aqaalana yowmana hada walam yuhlikna bidunuubina ana halaagin oo dembigayga nagu halaagin qaala wuxuu yihi faqaala rajulu min alqowm waa ina nahiinkii aynu soo maray nin qowmkii kaba mid ahaa baa yidhi qara'tu lmufasala albaarixata kulah mufasal baan aqriyey waa subcaa dhan ama dee mufasal albaarixata habeenkii xalaya kullahu dhammaantii de waa nataynu soo marrayba ragcad keliya inuu ku tukaday ama uu yidhi ragcad baaban kuma tukadaa taas baynu soo marray wuxuu leeyahay almufasal baaban dhameeyon wada aqriyey xalayto kaleyna subax bay joogeen oo imaka cadceedun baa soo baxday albaarixana waa kan kaba cabiray marana marar baan usoo sheegnay oo waxay dhahaan luqada carbeed ee tabadan ba ilaa inta gelinka dambe laga gaadhayo gelinka hore o dhanna allayla ayaa laga cabiraa habeenka ay tegey ee albaarixa lama yidhaaho marka gelinka dambe la gaadho albaarixa la yidhaho lakin taa axaadiis kala duwanna way kuma timo iyadana waa la odhan karaa marka waagu barya albaarixa sida inaguba xalay un idhahno waktigaas qaala wuxu uhi faqaala cabdullahi cabdullahi ibnu mascuud baa ninkii ku yidhi haddan ahaddan atahuddu haddan ka haddi shicri ina anagu laqad samicnaa waanu maqalay alqaraa'ina waa halkii annadaa'ir waa qaraa'ina waa jamcu qariinatan waa isla macnown waa kuwa isku midka ee xagga macnaha iyo mawaacid iyo kuwa iskagaba midka ah ee rasuulka ilaahay aqriyi jiray wa inii anigu la axfadu waxaan hayaa aan xifdisnahay alqaraa'ina alatii qaraa'intii kaana uu ahaa yaqra'uhuna kuwa aqriya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waxaan u aqriyayey amaaniyata cashara min almufasali waa amaaniyata cashara nadiira waa saddeed iyo toban suuradood oo mufasal kaba mid ah ayuu rasuulka ilaahay aqriyayey iyo wa suuratayni laba suuradood oo min ali xamiima suuradahan xamiim ku bilaabmaa kolley alu da-uud waati aynu kusoo farsinay waa da-uud naftiisi alu xamiimna waa suuradahan xamiim kaba bilaabmee dawat lxamiim ba ay yidhaahaan ba ama xawaamiim bal matalan suurada laba suuradood kaba midoo waxaa xadiidkii hore waata aan soo aragnay labaatan suuradood bun imaka halkana sideed iyo toban mufasala iyo laba suuradood oo taa hore dukaan baa kuba sugnayd taa hore dukaan baa kuba sugnayd laakiin laftigana waa soo arooray macnuhuna waxa weeyaan un imaka halkan uu leeyahay markaa hore labaatan suuradood oo mufasala aan laftiga hore kuba yimi taqliib baa kuba sugnaayo intooda badan baa mufasal ahayd weeye oo markaa horeba dukaan dikrigeedu waa ku jiray walow tartiibta iyo taariifta kitaabka ibnu mascuud uu keenayaba dee in iyadu meel dambe ay kuba sugnayd suuratu dukhaan ay kuba sugnayd halkana markaa kolley waxa dee ay anfiyayaan ma ahe taa horena mucdam lcashriin min almufasal baan kaba dhigaynaa kuwana de waaba tan iyadoo laynoo tafsiriyo o lakala saaro sideed iyo tobanna ay mufasal yihiin laba suuradoodna kuwa xamiim kaba biraama ay yihiin taas baa imaka laftigana inooyaho macnuhu taasun baan isugu geynaynaaye wax markaa iskhilaaf oo ku sugani ma jiro xadaثna cbd بن حmayd qال xadaثna xusein بن عaliي الjuعفiy عan زaydة عan maنصuuri عan shaqiqi qaal jaءa rajul min bani bajila bal dadku waa dad aynu soo wada maray walibana waa aad u wada qiimo badan xusein بn عali الjuعفi waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey oo aamidna ahaa raggii cibaadada badnaa siqana ahaa zaid بnu qudaamana waa nin atbaacu taabiciinta raggoodii ugu waaweynaa isaguna xaafid ah iqa ah oo de waxa weeya taas mansuur ibnu muctamirna in badan baan soo aragnayba waa ninka isna caalimka ahaa ee siqadaha caabidka ah shaqiiq ba halkan noogu sugan abuwaail baynu markii hore o dhan soo haynay xadiidku waa xadiidkii abuwaail waa abuwaail magaciisii oo shaqiiq ibnu salamana riwaayaadka u yimaada abuwaailna waa kan bal dee ishtibaah waxa weyne inoogama imanayo magaca shaqiiqo haddaan kitaabkeenan muslim eegno wax shaqiiq la yidhaaho isagu magaciisa cabdillahi bn shaqiiq waan aragnayba waa jiraaye laakiin markaa isaga ruuxa magaciisa oo shaqiiq la yidhaaho shaqiiq ibnu salamahan oo dee kusoo noqnoqdo kitaabka abuwaa-illa u yimaada ayaa jira in kaloo shaqiiq ibnu cuqba la yidhaha isaga kani waa mukhadrab waa taabici weyne ka dambeeye isna taabiciina kitaabka waa ku sugan yaho weliba bukhaari kuba sugnayn bukhaarina dee shaqiiq wax markay noqoto magac kan un baaba markaa kuba sugnaanayo dad badan oo ruuxa iska gala iyo ishtibaah badanimo jiro shaqiiqu waa shaqiiq ibnu salamata alasadi abu waail wuxuu yihi shaqiiqaasi qaala jaءa rajulu min bani bajiilata yuqaalu lahu nahiku bnu sinaanin ilى cabdillaahi faqaala inii aqra'u lmufasala fii ragcatin faqaala cabdullaahi haddan haddan ka haddi shicri لqad calimtu أna daaئر اlatي kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yqrأu bihina suuratayni ay yqrunu ama yqrأu waa aqriyayay suuratayni laba suuradood fii ragcatin laqbada waxaan isaga dhaafay de waa tan imaka caaw o dhan baan ama casharka intiisii hore o dhan soo laqbay min alfaadaha xadaثna mحamed بn الmuثنى وبn bashاri qala بn الmuثنى xadaثna mحamed بn jaعfari qala xadaثna شhucbaة عan cmr بn murata أنه سمع وxuu مqلay abا wائل xadيiثku weli waa xadيiث abو wائل waana xadيiثkii hore un طرqdii iyo أسانيda iyo magacyada weliba qeybaha iyo de qeybaha hore ayaa isbedbedelaya imikana abو wائل xadيiثka waxaa ka warinaya cمر بن murة halkuu markii hore maنصور بن المعتمر markan imika inoogu dambeeyey kaba warinayay wasil axdabna uu markaba warinayay qolooyin kale acmash iyana waa ta aynu sooba aragnay inuu acmash kaba warinayo duruqda hore hadba muxuu yihi أنه سمع abا وائل يحdث أن رجuلا bا جاء إلى بن مسعوud فقال إني قرأت المفصل الليلة البارحna waa ta سلام كله في رgعتي maka eg صبحdii weeye الlaylana waa kan ka cabir waa tan aan lena labada wجba waa wax jira ama labada luغaba كله في رgعتي مفصلkii dhammaantii رagعad baan ku أqri فقال عبداللهi هdا كhd الشhعر فقال عبداللهi لقد عرفت النضائر التي كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقرن بينهنa qaala wuxuu yihi abu wail fadakara cishriina suurata min almufasali labaatan suuradood oo mufasal ka mida intan calqabu ka maqlay saynu soo maray labaatan suuradood oo mufasal ka mida ayuu sheegay suuratayni suuratayni fii kuli ragcatin oo yaqra-u aqriyayay suuratayni suuratayni laba laba suuradood fii kuli ragcatin ragcad kastaba bal kale xadiidka dee umuuraha iyo waxyaalaha inooguba sugan waa macaani daahira dee waadan kusoo yar joog joogsanay arrin kaleo yar jirtaana waxaad moodaa xadiidku dee intaa rasuulka ilaahay uu kaba sheegay oo ah inuu rasuulka ilaahay labaatanka aqriyay mooyaane hadallo badan oo kaliya umuuro ibnu mascuud ku tacalluqsan baa jirta waxaana jira culimada qaarkood markay dee ay kala fadilayaan ama ay yar muqaaranaynayaan muslim iyo bukhaari oo kale oo ayaa bal matalan waxyaalahay dee kuwa muqaaranaya ama ay yidhaahaan muslim waa kaga soocanya bukhaari ayaa waxay dhahaanba isagu muqadimada dabadeed dee xadiid marfuuca uun mooyaane wax kale oo kusoo arooray muqadimada dabadeed ma jirto oo kolkol markay dee nooc yar miisada muslim ay sheegayaan oo waa ka dee bukhaari aahaartii aad iyo aad u badan abwaabta bilowgeed iyo kuba soo arooriya xadiid musnada iyo bal matalan oo rasuulka ilaahay uu loo tiiriyey uu mooye wax kalema soo arooriyo bal taas bay culimada qaarkood kuma tagaan kolkol markaa ay labadooda isbaaldhigayaan waxaan leenahay dee waa run oo muslim iyo bukhaari marka taa la eego bukhaari aad buu jaanibka ugaba badan yahay mucalaqaadkana aad buu uga badan yaho mucalaqaadka muslimna kollay si aan dee madkalkii aynu halkan iyo casharadii aan ama yar muxaadaraadkii aan kagaba soo hadalaha sheegnay iyaguna way kooban yihiin laakiin haddana kitaabka muslim dhexdiisa dee idlaaqaasun maaha mawquufaad kala duwan oo ama xadiis aakhirkii dhacay ama sanoo kale bilowgii dhacay oo meelo kala duwan kusoo arooray way jiraanba oo dee waxoogaa noqonaya bal xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy kitaab matbuuca oo alwuquuf cala almawquuf la yidhaaho waa muja de waa juz baan leeyahay de adigu marka la eego horta dabcadan arkay adigu waa alwuquuf cala almawquuf oo ujeeddadu hadalkaa culimadaas isagoo daba taagan buu tatabucay isha mariyey soo wada saaray wixii bal bukhaari muslim kuba sugnaa ama de haddii waxa dhici karta isagana inay wax dhaafeen ee mawquufaad ahayo dee ilaa laba boqoloo dhow dhow waa soo arooriyay laba boqol wax yar baa kaba dhiman inta dee mawquufaad ah inta badan xadiis aakhirkaa dhacda ama sidoo kale bilowgii haba dhacdo taasee bal waxaan leenahay un arrinkaas dee kutubta mustalaxa iyo barhkood kutubta kaleba lagu arko kollay waa aqlabka uune muslimba waa ta nooca waaba dee casharkeedii intii badnayd hadal mawquufa ayaabuu iminka uu noqday bab ma yatacalaqu bilqira'aati hadakani bab maki baabkii weeye yatacalaqu bilqira'aati waa in kooban buu inoo keenaya bal qira'aadka waxyaalaha ku tacalluqsan baabkii weeye oo ujeeddadu waa waxyaalo kuba tacalluqsan qira'aadkii ayaa baabkan inooguma imanaya aad bay u koobnaan doonaan lakiin de qira'aadkii bay ku tacalluqsan yahin labaduba labada xadiid ee inoo imanaya xadaثna أحmed بن cabd للahi بن yuنuس qala xadaثna زhayr qala xadaثna abu isxaaq qala raأytu rajula sأla أswad بna yaزيda mar dadku iyaguna waa culimo aan marar badan soo marne lakiin inta yareen caawa sheegaya زhayrkan horta waa زhayr ibn mucaawiya ibn xudayj abu khaysama abu isxaaqana waa abu isxaaq الsabici cmr بn cabd لlahi ninkaa taabiciga caalimka ahaa cmr بn cabd لlaahina ama abu isxaaqna wuxuu ka mid yahay dadkii aakhirka cumrigiisiiya markay weynaadeen ikhtilaadku ku yimi ama xifdigoodii markii hore fiicnaa oo axaadiisa ay hayeen dee uu khalal kuba yimi waxyaala ay isku yar darsameen khalal xaggaa yimi waxaan had iyo goor dadka mukhtalidiinta ay ku kala soocaan culimadu dee waa rijaashii صaxiixa waa dad fiqaan ah dad ayma ah ayaa arrintaasi markii dambe ay kuba timiye waxaa lagu kala soocaa xadiidkiisii hore iyo xadiidkiisa dambe markay kala soocan yihiin kiisa horena waa la aqbalaa ka dambena waa la celiyaayo dee waa laga joogsadaayo dee markaa inay dabdigiisi iyo itqaabkii meesha waa kan kaba baxay tay dee taa ka kala soocana waa ruwaadan oo waxay odhanaya hebel iyo hebel iyo hebel waktigiisii horey la kulmeen ama kaasi waa xadiiskiisii qadiimka rag baa jira mar damba un isagoo odayo noqday soo gaadhay oo waktiyadii hore aan soo gaadhin ay leeyihin fulan laqiya biakhara waktiyadii dambuu laba kulmay haddaba dadka la yidhaha beryihii dambuu la kulmay waxaa kamida zuhayr ibnu mucaawiyan aan hayno zuhayr ibnu mucaawiya oo dadkii la kulmay abu isxaaq waktiyadaa dambe ee xaaladiisuba ay taa ay ahayd laba kulmay de waa la odhan karaa muslim seebo xadiidkiina waa xadiidkii baabkuba kuba bilaabmay kol haddii xaaladu taa tahay oo dee waxa weeyaan riwaayadii khalalkani kuma suganyee muslim seebo xadiidkan u saxiix yeelay ama taas waxa ay tahay sax zuhayr ibnu mucaawiya taas buu la kulmee laakiin sanadka kan kooxiga shucba xadiidkii ka warinaya abu isxaaq shucbana waa raggii hore ee berya hore laba kulmay intuu xifdigiisu fiicnaa ee aada u adkaa laba kulmay muslim me bukhaari dhexdiisana shucbo bedelkeeda waxaa soo racay sufyaan thawri labadooduba waa labadaa imaam waxaanay kaga mid yihin min qudamaai asxaab iyo dadkii berigii hore laba kulmayo bal riwaayadan zuhayr waxa inoo xoogeynaya inoo cadaynaya in la xifdiyo xadiidkii oo dee shucbo iyo sufyaan oo waa xadiidkiisii hore ninkan mar dambeha kama wariye laakiin xadiisku waa xadiidkiisii horeba weeyaan oo marka dambaba shucbay noo soo socotaa sufyaanna wuxuu kuma sugan yahay bukhaari buu kuma sugan yahay waa inta yaran isleeyahay aan isku yar baraarujina halkan wuxuu yihi qaala abu isxaaq baa yihi ra-aytu waxaan arkay rajula nin sa'ala weydiiyey alswad bna yaziid aswad ibnu yaziid walxaal huwa aswad yucallimu lqur'aana fi lmasjidi isagoo dadkii baraya waa reer kuufay ahaayeen waa reer kuufa de waana ibnu mascuudba reer kuufu ahaaye dadkii masjidkii ku baraya qur'aankii oo aswad ibnu yaziid baa baraya dadka qur'aan ayaa nin weydiiyey aswad ibnu yaziidna kitaabka marar hore waynu kuba soo maray asxaabtii ibnu mascuud raggoodii ugu waaweynaa buu kaa mid yahay bal waa nin dabaqada saxaabada soo raacda waa mukhadram rasuulka ilaahay waktigiisii jiray oo dabaqada labaad ee ruwaadda ayuun baabu noqonaya calqamat ibnu qayska dee horena aan usoo aragnay imakana inagu soo noqon doona imakana inoogu sugnay axaadiisi ibnu mascuudan soo haynay calqamahaasaa u adeera aswad o aswad waa aswad ibnu yaziid ibnu qays calqamahaasna waa calqamat ibnu qays ibraahim ibnu khadciyana waa tii aan lahayn abtibay uba ahaayeen cabdiraxmaan ibn yasiid oy aswadkan walaalahayna habeen dhaweyd baan soomahayno waa qoys cilmi iyo camal wada lahaa laakiin adeerhaysu ahaadeene aswad ba in badan kama weyno waxaa la arkaa maalintii awoogii loo doonayay de alqamo hooyadii waa garanayo taas waa jiray waktigaaso waa nin wey waa markaa isaga ka weynaayo xagga marka la eego dabaqahaan calqama u adeera ayaa dabaqa ahaan ka yar oo wuxuu le yidhaahdaa de waan garanaya berigaa maalintaas ayuu xusuusnaayo haddaba aswad ibnu yasid oo qur'aanka baraya masjidkii ayaa nin weydiiyo faqaala wuxuu yihi kayfa taqra'u hadihi aayata aayaddan sideed u akridaa sideed u akrinaysaa aayaddan fahal min mudakir waa dee ama arrinkan kusoo noqnoqdo markay qisa dhamaataba suuratu saaca ama iqtarabad kusoo noqnoqoto adaalan amdaalan madaalkii muhmalada ahaa ee dhibicda lahayn baad aqriyaysaa mise daalkii mucjamada ahaa ee dhibicda lahaa waxa weeyaan tan dee kolley waanu shadan yahay idqaamna wayashi waa jiraa aswad baa la weydiiyey oo sideed u aqridaa taas bu qaala markaa wuxuu yihi aswad bal daalan daal baan aqriayaayo fahal min mudakir taas baan aqriayaa muxuu taasna u yidhi qira'ada ayuu ka qaatay ibnu mascuude samictu cabdالlahi bna mascuudin baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaqulu mudakir daalan rasuulka ilah daal aqriyaa maqlay aduu kole de qur'aadu waata malaa dee bacda salaf way aqriyeen daalkaa mucjamada way aqriyeen kolle arrinkuna waxa weeyaanuun waana qaacide naxwa ayaa meesha jirta oo asalka kelimadu dee waxay ahayd dikri haddaan eegno daalkii dhibicda lahabayd ama mucjamada ahayd bay ahayde laakiin markay ifticaal baabkeed la joogo ama ifticaalo baabkeed la joogo tadaa ifticala hadday ka horeysaa daal tan muhmalada ama daal ka horeeyo tii mucjamadahayd ama za ay ka horeyso ta'da waxaa loo bedelaa daal baa ta'du way u bedelantaa waa qaacidoode kolley xagga idqaamka ta'du markay saddexdaa xaraf dabadood hadday dhacdo ay daal u bedelanto ayaa daalkii ayaa waxaa iyaduna xarafkii daalkii ama zadii ta kale dee caadim u ahaaye ayaa daal u bedelmayo oo markaasaa la isku idqaamaayo marka waxay noqotay asalku daal buu ahaa mucjamo ah ee laakiin qaacidadan ah tawl ifticaal oo meesha timi ayaa deeta keentay in loo bedelo isagii daal loo bedelo ta'dina daal bay u bedelantay oo tawl ifticaal taasay u bedelmaysaa markaasaa deeta idqaamkaasi dhacay waa sida dee xuruuf liطbaaq haddii dabadeed ta'daasi ay dhacdo oo soodkii iyo doodkii iyo do'da iyo do'da adu xuruuftaa dabadood hadday dhacdo iyo tawl ifticaal ay dhacdo ta'da ayaa da loo bedela oo ta'da ayaa da loo bedela markaasaa lagu idqaamaa xarafkaas lagu idqaamaayo saasay isطalaxo oo kale me asalku wuxuu ahaa iftacala ayuu ahaa istalaxa ayay noqon lahayd imaka maxaa dhacay saa dabadeed bay ta'dii ifticaal timi markaa ta'dii baa da u bedelantay oo dee taasoo idaray adigu dee baab kolley waa qaacido macruuf oo dee kutubta naxwada ibnu malik ba dee beyt keliya ayuu ku ururiyaa labadoodaba kuwa ururiyaa kitaabka akhirkiisa ama dhamaadka markaa arrinku kaa weeyaanoo laakiin qataade iyabaa laga soo naqliyay oo daal mucjamaa iyo aqriyayay adigu bacda salaf laakiin dee qiracadii noo tawaaturtay waa tan وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن أبي اسحاq عن الأسواد عن عبدالله waa tan aan imaka lahaynayn شhuعبة ayaa زhayr halkiisii maka waa ka bedelay أبي اسحاaqna waa raggii hore ula kulmaya xadيثkiisii hore dee markaas intii uu aanay ku iman اkhtilaaطku kuma iman dadka أxaadiistiisa ka wariya أصxaabtiisa ahaa wey أما قدماء أصحابه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم واللفظ لأبي بكر قال وحيدا لبدودا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وأن كسر العليو كل أحفل يا أعمشي إبراهيم يا علقمة إنك إذا كما قرصونا قال وحيدا علقمة قدمنا وحنني الشام الشام بانو نمي أنا علقمة إيا كوح كلو أي ودا السعودية بقى عراق بي كتغين أما كوفي كتغين markaasay shaam yimaadeen shaam bay yimaadeen ee waa dad culimo ay ahaayeen oo masjidkii shaam bay yimaadeen ama dimashq bay yimaadeenba fa ataana abudardaa abudarda noo yimi oo wuxuu maqlay xertii ibnu mascuud bay ahaayeene jamaaco ama dad iyagoo xertii ibnu mascuudi inay yimaadeen buu maqlay markaasu u yimi iyagiibuu u yimi fa qaala wuxuu yidhi afiikum dhexdiina ma ku sugan yahay axadun axad oo idinka mid ma yahay يقرأ على قراءة عبد الله عبد الله بن مسعود قراءadiisii sidii adigu أqriya oo ruux dee iبن مسعوud qراءada ka qaatay oo si uu qرآaنka u أqriyi jiray u أqriyaya kaasi idinka mid ma yahay buu yihi faqلtu waxaa نacم ha أna oo kale riواaية بخاaرية waxa kuba yimi inay yidhaaheen dhamaanba waayo أصxaabtiisii bay ahayn oo qراءadiisii baan أqrinaa markaasuu ya idinku xifdi badan oo markaasa calqamo loo ishaaray أna baan buhi قال وxuu uhi فكيفa seebaad samعta mqشhay cabdاللahi يقرأ xaal أqraya hadiه الآaيaة aيaddu wlayli idaa yqشha lakin tatimaduu doonaya halka dambe qaal wuxu ba suuradaa yar bilo weeye qaal wuxu uhi samعtu waan mqlay يقرأ xaal أqrayayo wالlayli إdaa yqشha والنaهاar idaa تجلى ana dee riwaayaadka kale inooguma suganta maha inay xadfan tahay والنaهاar idaa تجلى والذkr والأنثى وma khلqa lama socoto wadakr walsa isagoo saa ibnu mascuud aqriyaya ayaad maqlay qaala wuxuu yihi markaa abudarda cuwaymar wa ana aniguna wallahi baan ku dhaartee haakada saasaan samictu maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaqra'uhaa xaalu aqriyayo sa iyadoo rasuulka ilaahay u aqriyaya ayaan ana maqlay walakinaha walakin haaulaai kuwan reer shaan buu ujeedaa dadkii uu la joogay yuriiduuna waxay doonayaan an aqra'a inaan aqriyo wamaa khalaqa oon idhaaho wamaa khalaqa dakara waluntha falaa utaabicuhum kuma raacayo taasoo waayo dee waan yaqiinsanahay rasuulkii ilaahay baan kaba maqlay waana kan waafaqay ibnu mascuudna waafaqay isaguna min aclami الصaxaabati bilqur'aan ba ahaa xadiidka weli waa inoo socdaa waxadahana qutayb ibn mascuudin isagoo halkan u ururiye bukhaari oo kale kitaabu tafsir marku uu joogo malaa shan gooroo dee baabaaba uu dhigto ayuu ku soo arooriye isaba isku daba xigtee waxadahana qutaybata bnu saciidi qaala xadaثana jariir can mugiirata can ibrahima qaala anahu qaal ataa calqamatu shaama mugiirat bnu maqsam اdabi kolley kitaabka horeynu usoo maray xataa muqadimadii iyo jariirna waa ina cabdilxamiid ibrahimkan ayaa imika waa ti marka dhaweyd aan soo aragnay can ibrahim can calqamata halkan daahirkiisu waxa weeye cibaarada daahirkeedu si wuxuu ibraahim kaba warramayo calqamo kaba warramayo n ka warinayna laakiin inooga warramayo qisadana umuu joogin isagu ee maha irsaal meesha ma jiro riwaayada hore ayaa inoo caddaynayso ibraahim calqamu xadiidkan iyo qisada kaba qaatay oo kaba wariyey calqama shaam yimid dadna way la socdeen fadakala masjida masjid buu galo fasallaa fiihi ku tukaday uma qaama ilaa xalqatin xalqa cilmi xalqada dee sanoo kale issoo goleeyo fadhiyey oo dee kolley sheekhoodina waa sugayeene ayuu xaggeedii u kaco fajalasa fiiha dhexdeedii buu fadhiistay qaala wuxuu uhi fajaءa rajulu nin baa yimi facaraftu waxaan gartay fiihi isaga isaga xaaladiisii waxaan kaba gartay taxawusha alqowmi qowmka is-ururintoodii iyo hay-atahum hay-adoodii ujeedadu marki uu yimi waaba ninkii saaxib alxalqa kale saan kuma fasirayna waa taas walow dee bacdigood qiraa'adan buu kuma khilaafsanaayo si waxay ka yar inqibaadkoodii ay ka yar durkayeen oo tan aanay kuma waafaqsanayne laakin kale waana sida sheekh maxamed cali aadam iyo kuma fasiro kale waxay la tahda daahir maahe ujeedadu markii inay xalqadii markii hore way sii fadhiisteen isagaa yimi is-ururintoodii ay is-ururiyeen iyo waa diyaargarowgii ay isaga u diyaargaroobayeen ayaan xaaladii kaba gartay markii uu isagu yimin inta kale haddii cid kale timaado dadku caadigoodiiba isaga fadhiyeen be qaala wuxu uhi fajalasa ilaa jambi dhinacaygii buu fadhiiso uma qaala wuxuu uhi dee markii loo sheegay asxaabtii cabdillaahi inayi ataxfadu miyaad xifdiyaysaayo ma u xifdisatahay qur'aanka ama kama kana cabdullahi yaqra' siduu cabdullahi ibn mascuud u aqriyi jiray qur'aanka fadakara bihalow suuraddu weydiiyo dee intan buu dee waa istisbaat iyo si u sugto rasuulka ilaahay buu ka maqlay dadkii kalea ku khilaafsan si u ba markaa usugto ayuu isaga u weydiinayo de waa kana taa kuba farxay isagu markii de waxa weeyaan uu ogaaday inuu cabdillah ibn mascuudna taa aqriyayo sida dee riwaayaadka kaleba kuba timi inuu ilahay uga xamdiyey taas xdثna علي بن حجر السعدي qال xdثna إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي hindin عن الشhعبي عن علقمةa قال أنه qال wuxuu yihi علقمة لaqitu waxaan la kulmay aba dardaaye faqاala lii sham buu kula kulmay miman anta adigu xaggeed ka timi oo yaad ka yaa tahay buu ku yidhi o qultu wuxuu hi min أهli الcراaq reer cراaq baan ahay qaala wuxuu hi min أyhm cراaq de waa wadan balaadhan magaalooyinkii dee markaa islaamka dhexdiisa samaysmay ee waktigaas marka la eego kuufa iyo basrana way jireen waa labada magaalo dee bal matalan baqdad iyo waktigaas lama deginba nawaasid iyo marka dambana waktiga xajaajiyaba aheedoo lama degin labadii magaalo markii ugu horreysay saxaabadu ay degeen dagaalkii qaadisiye dabadeede la dhisay saxaabadna ay degeen ee bal reer reer loo degay waxay ahayd ba dee labada magaalooo tii buu doonaya inuu humsado xaggee min ayihim waa min ayi ahli lciraaq reer ciraaq kuweebaad adigu kamid tahay weeyaan oo mandiqadee tahay qultu waxaan min ahli kuufati reer kuufaad ahay qaala wuxu uhi hal taqra'u calaa qira'ati cabdillahi ibn mascuud waa magaaladii reer kuufano de waa ibn mascuud baa reer kuufa ah ma aqriyaysaa qur'aanka calaa qira'ati cabdillahi ibni mascuudin qaala qultu nacam qaala wuxu uhi faqra walayli idaa yaksha bal aqri waana ta aan markii horeba kuma fasirnay inaanu ahayn walayli idaa yaksha siaad u aqriyaysaa lafdigaase macnaa suuradda bal aqri buu yihi qaala wuxu uhi faqara'tu والليل إdا يkشhى والنهاaر إdا تجلى والذkr والأنثى iyadoo وma khلqa la socon qaaل clqma yihi fضaxika uu qoslay waa فرxu tan kuma فرxay inu cabdاللahi بن مسcuudna kuma waafaqay inu dadkii kale isku haysteenbe ثuma qاala wuxuu yihi hakadaa saasaan samictu maqlay رasuul الlahi صلى الlaه عليه وaسلم yqرأhu xaal aqriyayo bal baabkii xadiidkan aynooga hadhay ama dariiqan baan ujeedaa xadiid inooma dambeeye وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna cبdالله عlى qال xadثna daud wayna بn abi hindigi imakaan soo maro sqاar taabiciina عan caamirin عan calqamata markaa saddex taabice eg markan dhaweyd muxuu ina soo yihi an daud بn abi hindin عan الshacbiyi عan calqama waa saddexdoodii un imaka saddex halkan kuma sugan de sanadkiibu kuma tasarufo muxuu yihi daudki ibn abi hindi buu kaga gooye xadثna daud waana si riwaayadiisa dambe ay ahayd u sheekiisa uga maqlay halkii shacbi oo nisbe ahayd magaciisii buu sheegay waayo camr ibnu sharaxiil baa dee shacbi magaciisu yahay walow nisbadiisa aada ugu shuhuroobay can calqamana isagoo caadi qaala ataytu shaama falaqitu abadardaayi fadakara bimili xadiidi ibni curaya xadiidkii ibnu curaya waa markaa hore aan kaba soo baxnay ayuu oo kaleu sheegay ibnu curayana halkuu inoogu sugnaa eeg sheekha muslim caliy ibnu xujr isacdi buu ahaa wuxuu ka wariyey xadaثna ismaaعiل iبn ibrahim ismaaعiل iبn ibrahim wey waayo magaciisu waa ismaaعiل iبn ibrahim curayadii waa hooyadii bal muu jeclayn baa la yidhaha wuu karhi jirayba in loogu yeedhay laakiin waa ku shuhuroobay saa daraaddeed bay shaafici ugaba soo naqliyaan diidmadaa uu diidi jiray isagoo eegaya xadaثna ismaaعiilu aladi yuqaalu lahu iبn curaya waa iska duwaye ismaaciilkaa la yidhaha ina curaya ibnu curaya ayaa noo warramay oo isagoo de inuu isagu xaggiisa kaba idhaaho iskaba diidaya lakin dadkaasaa idhaaha buu leeyahay ismaaciil ibnu ibrahim markaa isaga way ibnu miqsan waa imaam kana waa dee markaas oo waa intii sanadki waa raggii hore wuxuu leeyahy haddaba lafdigan ismaaciil oo kale ayay qoladan dambena lafdigan cabdulaclaa daa-uud ka wariyey uu lamid ahaa xadiidku kolley waa inoo dhamaaday duruqdiisiina waan dhamaynay eeta iyada imika inoogu sugan halkan waxa weeye un labadan saxaabi ee iyaguba marka la eega reer kuufana dadkay qira'ada ka qaateen raggii uguba badnaa ahaa mid waa cabdullahi ibnu mascuud iyo saxaabigan quraada reer shama ay qira'ada kaba qaateen labadooduba halkan inay aqriyayeen weeye wadakari waalunha waana si ay rasuulka ilaahay kaba maqleen salawaat ullahi wasalaamu caleyh cid ku waafaqsan oo taa la aqridayna maba jirto weli waana arrin gariiba quraadii reer kuufa oo dee sanadkooda uu ibnu mascuud raggii kuba sugnaa uba badnaa iyo quraadii reer sham oo iyadna sanadkooda xagga qiraa'ada abudarda dee marka la eego dadkii ay kaba qaateen ma aha haddana cid iyaa kamida xataa kumay waafaqin taasoo quraadii reer kuufa saddexay cidna tan may aqrin bal markaa waxa weeyaan un waxaanay tan kuba xambaaran tahay un markii hore inay saa kuba soo degtay lagu aqriyo waa kownoo labadooduba rasuulka ilaahay way ka maqleen bal sanadkan lainoogu soo naqliyana waa min asax asaaniid oo waa xadiid see saxiixo inoo sugan laakiinna inay dee taasi say culimmadu kuba xambaaraan markii dambe dee laba nasakhay lafdigaas oo lafdiga dee markaa haabitka ee qira'adii ay quraadii ay isku raaceen ee loo tawaaturay uu yahay wamaa khalaqa dakara walunha bal taas uu yahay marka iyagu laakiin iyagoon taas soo gaadhin ama ay waxyaala qaarkood ay kaba qarsooneen daraaddeed inay lafdigii hore un ay iyagu ugu baaqi noqdeen oo sida baaban loogu waafaqine bal markaa waxaan leenahay imaka halkan quraada ka iyo dee lama aqriin xataa qolooyinkii manaadiqdoodu tan may aqriin tay ku xambaaran tahayna waxa weeyaan un in dee lafdigani uu markii hore ahaa maqleen rasuulki ilaahay waagan ugaba sugan yahay laakiin waa lafdigi waa la nasakhay ama tilaawadiisii baa la kor yeelay arrinku wuxuu noqday wamaa khalaqa dakara walunha iyaguna tii bay ku baaqi ahaayeen taasu baaba adigu siday culimadu kuwa xambaareen ah bal arrinkan imaka halkan baabkiina kolley qiraadkii aan yar qufacaya kolley malaintan masi yar wadi kara halkan wallah subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir